waa hagaag halkaad naga dhagaysanaysaan waa radio boston ood ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban kow iyo sagaashanka dhibic shan f m maanta waxaa magaalada boston ka dhacay governor devel patrick oo la kulmayay communitiga soomaalida waxaana barnaamijkaas isku soo dabariday deeqa jibriil oo qadka leerka taleefonka noogu jirtaan aanu doonayna inaan wax ka waraysan deeqa may maqlaysaa walaal deeqa bal waxaad nooga warantaa barnaamijkii maanta gobornor devel patrick uu communitiga soomaalida communitiga afrikaankan idhaahde uu kula hadlayo bal adigoo noo soo koobayo siday suurtagal idinkugu noqotay inaad barnaamijkaas isku dabridaan waa mahadsan tahay walaalkay cabdullaahi barnaamijka maanta wuxuu ahaa gobornorka oo u yimid african community waxaan ku jiraa councilka for african devol patrick marka waxaan u sheegay in soomaalidu the largest immigrant ay yihiin in soomaalida la hadlo marka waxay soo qaban qaabiyeen in afrikaanka o dhan lala hadlo waayo afrikaanada kalena way doonayaan inay la hadlaan waktina ma uusa hayo marka waxaan organize garayna maanta eventiga oo ahayd in aan tusno inaan u baahannahay inaan cod ku yeelano massachusetts wadankaanu wadankeena uu yahay caruurteenu ku dhalatay meelna aan uga soconin marka aad iyo aad ugu farxay inta afrikaano timid wuxuuna ballan qaaday in afrikaanada uu la shaqayn doono
marka deeqo haddaan ku weydiiye yaa kale uu maanta la kulmay marka laga reeba afrikaanka waxaan maqlay inuu masaajidka soo booqday arrintaa maxaa ka jira masaajidka intuusan annaga noo imaan inuu soo booqday maadaama uu eriyada joogay masaajidku wacay uu yiri waa idiin imaanayaa masaajidkana waxay qaban qaabinayaan may twenty second muslimiintu la kulmayaa marka muslimiintana waxay keenayaan one thousand muslims maalintaas
inay governorka kula kulmaan governorka kula kulmaan marka intaysan intaas keenin communitiyaashii muslimiinta oo aan ka mid ahay oo anigana aan ugu fadhiyo masaajidka ayaa kulmay berina board meeting aan leenahay oo aan ka hadlayno waxana quseeyo haddaan muslim nahay
marka bal adoo noo soo koobaya maantay haddaad dhegaysatay warbixintiisii iyo dadka afrikaanka waxyaabahu kala hadlaya maxaa ugu weynaa bal bointyada ugu waaweynaa oo dadka afrikaanka kala hadlaya maxaa ka mid ahaa bointyada ugu waaweynaa waxaa ka mid ahaa excuse me inuu inuuna arkay in afrikaanku ay badan yihiin codna doonayna in su-aalaha la weydiiyo ka mid ah waxaa ahaa afrikaan qof ah ma ku jiraa state houseka employerkaaga ama campaignka marka wuxuu yidhi iguma jiro laakiin hadda in wixii ka bilaado waa inaan afrikaan haadgaraystaa marka taasna waa issue weyn oo aan u baahan nahay inaan meel walba galno meel walba representative ka yeelano
deeqo maadaama uu la kulmayay gebi ahaanba ummadda afrikaanka ay ku dhaqan massachusetts soomaali badanna ay degan tahay magaalada boston iyo gagaarkeeda sidee bay ahayd kasoo qeybgalka soomaalida iyo ka dhex muuqadka ay ka dhex muuqdeen mujtamaca ama communitiyada afrikaanka ka qeybgalkooda
soomaalida inta in in in badan way in inkastoo aan ka jeclahay in badan oo kale inay timaado laakiin maadaama uu soo booqanayo masaajidka badanaa masaajidkaa la aaday meeshana ay isku wakti ahaayeen soomaalida intaan doonayay oo tirada badneed ma aysan imaanin laakiin insha allah waxaan qabaqaabin doonaa shir ah asaga inuu noo yimaado soomaalida keliyana la hadlo
waa hagaag ee deeqa maadaama aad adigu tahay qof activist ah oo ka tirsan soomaaliga communitiga waxyaabaha ay soomaalida ka faa'iidi karaan xiriirka sidan hadday la sameeyaan hadday noqoto gobarnarka hadday noqoto duqa magaalada ama meeyarka bal haddaad noo sheegi karto waxyaabaha ay hadday xiriir wanaagsan la yeeshaan soomaalida ay ka faa'iidi karaan
waxaan ka faa'iidi karnaa haddaan xiriir la yeelan annagay dan noogu jirtaa gacmo isdhaaftaa galladi ku jirtaa marka haddii ninkaan aan vood gareyno oo aan register gareyno waddanka waan degannahay annagana haddii aan asaga rabno waxbuu noo qabanayaa marka waa inaan muuqanaa maaha inaan just muuqano annaga dhexdeena as a collective waa inaan u muuqanaa inaan soomaali nahay voodkeenana uu wax tarayo maanta waa ka hadlay waana u sheegay in soomaalida minneapolis ay dooratay Keith Ellison oo ah the first congress muslim man marka wuuna ogsoon yahay in soomaalida halkan joogto haddii aan u kacno inuu he- helayo afarta dambe soo socoto marka soomaalida waxaan dhihi lahaa annaga wadankeena ilaahay anoo dhiso wadankan meelaan ugu soconna male caruurteenaan ku dhalnay iskoolaadkeena inuu fiicnaadaan rabnaa inaan wax ka qabsano marka waxna ma qabsanayno haddii aanan involved noqonin
deeqo yaa fikradani ka dambeeyey inuu gobarnarka u yimaado oo uu la hadlo ummadda afrikaanka ah ee ku dhaqan stateka massachusetts khaasatan hadday noqoto magaalada ta boston
anaa waxaan la hadlay tio jackson oo ah chief of staff governorka waxaan ihi waxaan doonayaa inuu soomaalida la hadlo wuxuu yidhi gabar kaleoo kenyaati ah yemena waxay doonaysaa inuu kenyaatiga la hadlo marka isku taga marka anigi kenyaatigaan isku tagnay waa fadhiisanay waa plan gareennay waxaan irinay harmony africana adigana taqaana anigana harmony africana aqaana marka sidii african council ku dhashay
waa hagaag deeqo waxaan kugu hambalyeynaynaa shaqada wanaagsan ee aad maanta qabatay iyo dhammaanba shaqooyinka wanaagsan aad ummadda soomaaliyeed iyo communitiga aad jeceshahay inaad u qabato aada iyo aad ayaan kugu hambalyeynaynaa adoo fursadan ka faa'iideysanaya idaacadda dad fara badan inay maanta ku dhageystaan boston ugu dambeyntii maxaa kusoo gebagabayn lahayd ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa dadweynaha dhegeysanaya adigaba waa mahadsan tihiin insha allah aan wada shaqayno midnimo aan u rajeynaya ummadda soomaaliyeed nawoobay joogaan
waa hagaag taasina waxay ahayd deeqa jibriil oo maanta isku soo dabariday in ay communitiga afrikaanka ee ku dhaqan stateka massachusetts khaasatan magaalada tan boston inuu la kulmo inuu la kulmo gobernatoraha massachusetts david patrick oo u cararaya inuu mar labaad noqdo gobernatoraha stateka massachusetts
mise kumana cajab ani kumana cuntab ilaankani yeesay